Markii dhowaan qaramada midoobay ay soo saartay warbixin ay kaga hadlaysay in dadka ku dhaqan dalka Soomaaliya ay macluul halis u yihiin islamarkaana nafaqadaro baahsan ay jirto ayaa goobaha xaaladahaasi jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ka hadashay ka jiraan waxaa ka mid ah deegaanada koonfur galbeed dhowr xilli roobaad ayaa beeraleyda waxa ay sheegeen in ay noqdeen kuwa dalagii ay beerteen uu ku filnaan waayey taasna ay keentay in abaaro ay ka dhacaan deegaanada gobolka dadkana macluul ay dareemaan gaar ahaan carruurta oo nafaqadaro ay hayso tv-ga universal ayaa kormeeray dhowaan beero ku yaala duleedyada magaalada waxay ahaayeen badankooda kuwa dalagii lagu beeray ay qalaleen inta badan dadka reer baydhabo ay yihiin kuwa noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha xabiibo dhaahir aadan waa beeraleyda baydhabo waxay sheegaysaa in beerihii abaar ay noqdeen taas nolol xumo ay u horseetay xaaladaha isbedelaas walaagii daqligii horti hata wala kula helaani misgeeda markii una gadaana wala fuustooyin kashibadaan lamba walna isku gadaay walna fuustooyin kashibadaay hadda walaagii yaraay dambe aamuhaan ciyaalka keed ma intaal walaa bal hataa hooli qabne balna maniintaal misgeeda keedkanime misgeeda walka shal dhowda beerta iskaashatile walka shal dhowda wala lankii hele koroon wala fuusta kashibada wala herdhow haba fasalka baha tumankintaal amal moorda tuman ishan oo sasan ee digirta oo intaase walahay eede isbitaalka baydhabo oo aan booqday waxaan ku arkay carruur lixdan gaaraysa oo dhammaan nafaqadare la liita lagana keenay deegaano dhulbeereed ah oo markii abaartu ay dhacday cunnadii nafaqada loo waayey mid ka mid ah haweenka beeraleyda oo cisbitalka kula jirta wiil laba sana jir ah oo nafaqadare hayso ayaa ii sheegtay in toddoba carruura oo ay hayso noloshooda ay liitaan kuwa oo markii hore dalagga beerteeda ka soo go'a ay ku maarayn jirtay shuban imanda haddana ahlaan dambeyd ahaldhig lama sana anta madi koyta melkan gobade aana yokanin adina mel kasin
ananta kor hunguriha nundhisi
beeraleyta mise xoolileta beeraley haye beero kuwaram xaaladio beero haaladoo dowka abaarsadaa haye meega fasal abaarsadeen may abaarsadeena lama fasal haye adowalkeed e oo beero ku gohi oo bakaara kinka jiraan jire walyaro oo hoolka deeroba
maulaad kala qabto mudi kan lukureeb kan hoo lukureeb shan haye nololiyo may siyaasi raashinka siyaasi may may kumad ah may kumad ee aana erin iyo aana leo oo dhahamaalow iyo musga soor iyo siyaay marka beero mudi abaarwaan may siyaas yaal eringaan beegaan buleeleyn beegay
hata inuga xaaladiisa ku fiiriyayd hata xaaladiisa ufiyoonay iyo ufurka mawal kale hata maqaran anaga uga gubsanye may may gubteen mangubney wafahaysadaaf haye kafahaysaday marka haye ma kafahaysan marka hata xaaladiiskeen faylata hata xaaladiisa walyo hayna hariirooday furka hayna faay suldaano sheekh aadan waa madaxa xarunta carruurta nafaqadarada lagu xanaaneeyo ee cisbitalka gobolka waxay ka waramaysaa bishii hore iyo bishan seteembar oo sii dhammaanaysa inta ay qaabileen iyadoo sheegaysa in bil kasta dad waaweyn iyo carruur oo nafaqadaro hayso halkan ay imaanayaan cunto la-aanaa keeni karto qofka aanan haysanin cunto ku filan waxaa keeni karo haddana asoo cuntadii ku filan hadduu haysto xitaa sidii loona maalid gareyn lahaay ama sidii nafaqada ilmaha oo cuntada isku dheelitiran loo siin lahay haddaysan ka siinin waxaa laga yaabaa nafaqadarada inay iska imaan karto waxaa laga yaabaa cuduro inay keenaan sida oo malaria mislis wobincoffs infecshano kala duwan waa keeni kartaa haddii oo infecshonadaasna mostly waxaa keeni karo haddaysan cunuga ilaa laba sano uu ka gaarayo hadduu naaskii ku filnaa uu waayo infekshono badan ayuu u fudud yahay bishii hore waxay noo ahayd boqol toban iyo shan caruur inay aynoo ahayd oo nafaqadare ah bishaana weli ay hadda ka dhiman tahay dhowr beri hadda isla waqti hadarkan waxay noo tahay boqol labaatan iyo boqol labaatan caruur adeegyada aad u qabataan xoogaa sharxaad iga siin dadkaas adeegyada aan u qaban waxay tahay sida daawooyinka hooyooyinka cunto la siiyo saddexda jeer oo cunto la siiyo waxaa kale la siiyo markay baxayan waxaan siinaa hooyada hadday inta soo gasho ooma iyo saabuun ee dharkeeda ku dhaqataa la siiyaa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaana gobolka baay ayaa ah bulshadooda kuwo beeraley ah waxaana khubarada arrimaha cimilada iyo beeraha ku takhasusay ay sheegayaan in haddii xilli roobaadka soo socda oo rajo fiican dalaga hadda abuurkiisa uu socdo uu xumaado gaajo kumanaan dada ay soo wajihi karto oo deegaanada ku nool oo xaalkan uu ka sii dari doono